أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi raxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta muslimiinta ah ee aynu jecelnahayo meel walba oo joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo alaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu hayno idinkuna aad ku dhegaysan doontaan inshaa allah waxaa ka mid a maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe oo goob fagaara ah ku fulisay xukun xaduriddo ah koox basaasiin ah oo cadowga la shaqaynayay barnaamijka ayaan caawa idinkugu haynaa wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo deeq lacaga gaarsiisay dadka qaba cudurka juudaanka ee ku dhaqan deegaan ka tirsan wilaayadaasi munaasabadaas iyo martisharaftii ka soo qayb gashay iyo kelimaadkii ay halkaasi ka jeediyeen ayaan idiin haynaa waxaa kale oo aan idiin haynaa xalqadii mawaacid ramadaaniya oo aan idiin soo wadnay tan iyo intii ay bilatay bisha barakaysan ee ramadaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa habeennimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha ramadaan sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan maxkamadda ku dhaqanka shareecadda islaamka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa fagaaraha macalin aadan xaashi cirow ee degmada jilib xukun xaduriddaa ku fulisay shan xubnood oo ay ku soo oogtay fal basaasnimo ah kuwaas oo qayb ka qaatay dilka shakhsiyaad ka tirsan mujaahidiinta iyo hagidda duqaymaha cadowga ay ka geysteen wilaayaadka islaamiga ah haddaba ku soo dhowaada xukunka ka soo baxay maxkamadda ee fagaaraha laga akhriyey
الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا أما بعد أجيد عدين حكم محكمة waxaa maxkamadda shareecada islaamka la horkeenay eedaysanayaasha kale ah eedaysanaha koowaad cabdiraxmaan isxaaq cali oo loo yaqaano cabdiraxmaan sooy da'diisuna tahay labaatan iyo sagaal jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka iyo murtadiinta koonfur galbeed uuna ka mid ahaa shabakaddii jawaasiista ee ka dambaysay duqayntii ay ku shahiideen yuusuf jiis iyo raggii la socday intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane cabdiraxmaan isxaaq cali wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run in aan la shaqaynayay jawaasiista maraykanka iyo kuwa koonfur galbeed shaqadan waxay igu soo gashay maalin ayaa waxaa isoo wacay nin la dhihi jiray khaalid oo markaas joogay xudur wuxuuna ii soo bandhigay shaqo jaasuusnimo waana ka aqbalay wuxuuna igu yidhi niyow waxaa la ii soo diray ninka dadka nafta u keenay ee yuusuf jiis ee soo raadi waxaan ku dhahay waxaa laga helaa yuusuf darawalkiisii oo ah nuur yare ka raadi ee ha isoo wicin saaxiibow teleefonnada waa liska dhagaystaaye waayahay ayuu igu dhahay kadib maalin ayaa waxaa ii yimid nuur yare wuxuuna ii soo bandhigay isla shaqadii uu ii soo bandhigay khaalid waana ka aqbalay wuxuuna isiiyey boqol doolar kadib maalin ayaa waxaa isoo wacay nuur yare wuxuuna igu yidhi yuusuf jiis wuxuu joogaa fulaay ee waxaa laga rabaa inaad la socoto soo bixitaankooda guriga ay joogaanna wuu ii tilmaamay kadib gurigii ayaan ilaalo ka qabtay kadib xilli habeen ah ayaa waxaan arkay mooto ka soo baxday gurigii waxaana saarnaa laba nin waxaan u sheegay nuur yare kadib mootadii waxaa lagu duqeeyey isla habeenkii buurta doodaale ka sokaysa agteeda waxaana saarnaa dad iska masaakiin ah kadib nuur yare wuu isoo wacay wuxuuna igu yidhi nimanku way joogaane ilaali guriga aniga oo sidii u ilaalinayo ayuu isoo wacay nuur wuxuuna ii sheegay yuusuf inuu joogo buush madiino kadib waxaan maqlay inay duqeen ka dhacday buush madiino nuur yare ayaa igu dhahay jiiskii waa la galay waana dhaawac kadib aniga waxaan ogaaday isla habeenkaas inay aadayaan yuusuf rag uu ka mid ahaa yuunis waxaan ku wargeliyey nuur yare kadib waxaa isoo wacay nuur cabbaare lix saac maalinnimo wuxuuna igu yidhi nimankii way soo baxeene soo ogow waddada ay ku soo baxeen waxaan u xaqiijiyey waddada ay ku soo safreen wax yar kadibna waa la duqeeyey raggii intaas kadib waxaa shaqo jaasuusnimo ii soo bandhigay laba nin oo ka tirsan nabad sugidda koonfur galbeed lana shaqeeya maraykanka waana ka aqbalay kadib waxay ii direen rag shan nin ah nambaradooda iyo guryahooda inaan u soo raadiyo waxaana u gudbiyey nambarada saddex nin labada kalena waan ku daba jiray sidoo kale waxaan warbixin ka siiyey duqayntii bisiqcadde iyo duqayn ka dhacday fulaay intaas kadib waxaan ka diyaarsaday fulaay toddoba guri oo lala damacsanaa duqayn waana u gudbiyey waxayna igu dhaheen gabar ayaan shareexooyin kuugu soo dhiibaynaa ee guryaha tus iyada ayaana dhigayse anigoo alaabtaasi sugaya kuna daba jira saddex nin oo kale ayaa la i qabtay eedaysanaha labaad daahir siciid cabdi oo loo yaqaano abdira'uuf da'diisuna tahay labaatan saddex jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista murtadiinta intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane daahir saciid cabdi wuxuuna ku jawaabay sida tan waa sax inaan la shaqaynayay jaasuus ka tirsan jawaasiista murtadiinta maalin ayaa waxaa isoo wacay nin lagu magacaabo muuse maquuni oo adeer ii ah wuxuuna ii soo bandhigay shaqo jaasuusnimo waana ka aqbalay kadib wuxuu ii diray nin ka tirsan mujaahidiinta xogtiisa iyo inaan u soo gacangeliyo shaqada aan u qabtay waxaa ka mid ah kow waxaan u gudbiyey xogta ninkii uu ii diray waxaana u soo ogaaday meesha uu joogo waxaana wacay muuse waxaan ku dhahay wuxuu joogaa fiidow wuxuuna u socdaa jawhar sidaas ayay gaaladu ku qabteen ninkii labo waxaan u gudbiyey nambarada laba iyo toban qof oo ka tirsan mujaahidiinta saddex sidoo kale waxaan xog ka gudbiyey mucaskar iyo tirada xisbada joogta show afar waxaan qortay shabakad igala shaqaysa soo gudbinta wixii macluumaad ah oo gaaraya afar qof anoo shaqadaas ku jira ayaa la i soo qabtay muddada aan la shaqaynayay waa hal sano eedaysanaha saddexaad axmed xasan macalin yuusuf oo loo yaqaano guyuf da'diisuna tahay afartan jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane axmed xasan macalin yuusuf wuxuuna ku jawaabay sida tan waa sax inaan la shaqaynayay shabakad jawaasiis ah una shaqaynaysay maraykanka waxaa shaqadan jaasuusnimo ii soo bandhigay xilliyo kala duwan saddex murtad waana ka aqbalay kadib cirro oo ka mid ahaa dadka ii soo bandhigay jaasuusnimada ayaa wuxuu nagu yidhi annagoo dhowr qof ah waxaan aadaynaa kismaayo waxaan soo qaadanaynaa siminaar waxaan tagnay kismaayo siminaarkii ayaan qaadannay muddo laba isbuuca waxaana bixinayay gaal caddaan ah iyo mid madow ah waxaana turjumayey mid soomaali ah kadib nin kasta qol ayaa la geliyey wayna dureen kadib waxaa naga tegay ogaalkii markaan soo miirsannay waxay noo shideen dhalo waxaan aragnay annagoo gaalkii madoobaa dusha naga saaran yahay intaas kadib waan soo baxnay shaqadii ayaan bilaabay shaqooyinka aan la qabtay waxay kala ahaayeen sidan kow afar weerar oo ka kala dhacay deegaanada kala ah kamtarniig oo hal weerar ah meel u dhexaysa yaaqxaluul iyo beerxaani oo hal weerar ah kaamjaroon oo laba weerar ah labo sahminta saddex howlgal oo isugu jiray duqayn iyo dagaallo toos ah waxayna ka kala dhaceen deegaanada kale ah labi kuus meel kaamjaroon duleedkeeda ah iyo dhallaajo saddex sidoo kale waxaan shariixo boorsada u geliyey rag ka tirsan mujaahidiinta kadibna duqeen ayaa lala beegsaday kadib waa la iqabtay dhammaan shaqooyinkaas waxaan ku qaatay lacago yaryar eedaysanaha afaraad cabdiraxmaan maxamed aweys oo loo yaqaano maankay da'diisuna tahay labaatan iyo toddoba jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan b s taariddada kuna dhibi jiray muqdisho dadka muslimiinta intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane cabdiraxmaan maxamed aweys wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run inaan ahay xubin ka tirsan b sta ama nabad sugidda anigoo ku sugan xamar waxaa shaqo basaasnimo ii soo bandhigay nin lagu magacaabo axmed oo ahaa taliyaha xerada dhaqancelinta waana ka aqbalay kadib wuxuu igu xiray nin kale oo ka tirsan taliyayaasha biesta riddada aniga oo sidaas kaga qaatay shaqadii ayuu maalin i waday waxaan tagnay guri huteel camal ah kuna yaallo eeraboorka kuraas ayaana ku fadhiisannay cunto iyo wax baan cunnay kadib cabitaankii ayaa wax la iigu daray waan miir daboolmay liwaad ayay igu sameeyeen markaan soo naaxay waxay ii shideen muuqaalkii ay iga duubeen waxayna igu dhaheen wixii laguu diro qabo waa yahay ayaan dhahay shaqadaydu waxay ahayd inaan soo sheego wixii shabaab ah shaqooyinka aan la qabtay waxay kala yihiin kow waxaan farmuuqay afar qof oo aan ku sheegay inay al-shabaab ka tirsan yihiin waana la xiray labo waxaan u sheegay maalin boorso miino ah oo taallay meel kadibna way u yimaadeen wayna qarxiyeen intaas kadib waxay ii soo direen wilaayaadka islaamiga waxaana ahaa askari ka tirsan biesta riddada oo loogu talagalay inuu al-shabaab ku dhex jiro wax kasta oo la ii dirana aan la wadaago biesta markaan soo galayna waa la i qabtay bishii waxaan qaadan jiray mushaar eedaysanaha shanaad xasan cabdi daruuf oo loo yaqaano somow da'diisuna tahay soddon jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka kana dambeeyey duqeymo ka dhacay wilaayada shabeellada hoose intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane xasan cabdi daruuf wuxuuna ku jawaabay sida tan waa sax inaan ka mid ahaa jawaasiista maraykanka shaqadan waxaa ii soo bandhigay nin murtad ah lana shaqeeya maraykanka waana ka aqbalay kadib waxaan la qabtay shaqooyinkan soo socda kow waxaan xog ka soo gudbiyey laba goobood oo aan ku arkay rag ka tirsan mujaahidiinta waxaana kala dhigay laba shariixo kadibna waa la duqeeyey labo waxaan xog ka gudbiyey saddex meelood oo kale oo aan ku arkay rag mujaahidiin ah waxaana kala geliyey saddex shariixo kadibna waa la wada duqeeyey intaas kadib waxaan aadnay muqdisho aniga iyo jaasuus aan isla shaqaynaynay waxaana nala geeyey eeraboorka muqdisho waxaana halkaas kula kulannay gaal caddaan ah waxaana nala soo siiyey talooyin ku saabsan shaqadeenna sawirrana waana laga soo qaaday waxaana kala soo wareegnay afar shariixo waxaana ku soo laabannay shabeellada hoose waxaana xog ka keennay afar beerood oo aan ku arkay rag ka tirsan mujaahidiinta afartii shariixo ayaan kala geliyey waxaana la isoo xiray aniga oo sugayo duqaynta sidoo kale waxaan u gudbiyey macluumaad muhiim ah oo ku saabsan mujaahidiinta guud ahaan muddada aan la shaqaynayay waa shan sano xukun intaas kadib maxkamaddu markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha aan magacyadooda kor ku soo xusnay iyo jawaabtoodii oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay ku xukuntay sida soo socota kow in eedaysanayaasha falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah labo in lagu wada fuliyo dil xaduriddo ah almaraajic qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaaraa wliyaa bacduhum wliyaau bacd waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin waqowluhu sala allahu calayhi wasalam laa yaxilu damu imri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allah وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك حكم كان وحوكسقنا ذي قرال وبالله التوفيق هدنا وحان فلنينا xukunkii ka soo baxay maxkamadda shareecada islaamka allahu akbar allahu akbar
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa lacago u qaybisay dadka qaba cudurka juudaanka ee ku dhaqan tuulada faragurow ee wilaayadaasi sannad kasta marka la gaaro tobanka dambe ee bisha barakaysan ee ramadaan waxay wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe deeq lacag ah gaarsiisaa dadka ku nool tuulada faragurow ee duleedka degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe halkaasoo ay ku nool yihiin dad qaba cudurka juudaanka munaasabadan waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada gobolka culimo iyo bulshada tuulada faragurow ee duleedka degmada jilib waxaana ugu horreyn halkaasi kelimad tawciye ah ka jeediyey sheekh maxamed balih oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga ahna xubin ka mid ah guddiga gurmadka abaaraha ee mujaahidiinta walaalayaal in laystacaawuno in laysku gergaaro in wax laystaro ilaahayna uu leeyahay subxaanahu wa tacaala war isku kaalmeeya war iskaalmaysa wanaagga iyo khayrka isku kaalmaysa wax istara iska damqada gacmaha isku fidiya isa soo dhoweeya kan jiran booqda kuwa xanuunnada qaba u gargaara hana isku kaalmaysanina dulmiga iyo cudwaanka walaalayaal iyo xadgudubka ha isku kaalmaysanina in badan baa ilaahay caafimaad siiyey in badanna waa la imtixaamay kuwa caafimaadka la siiyey maaha ilaahay si gaara inuu u jecel yahay kuwa xanuunka qaba oo lagu imtixaamay inay lugahooda iyo gacmahooda ma ahan ilaahay inuu necab yahay maaha kuwaanna caafimaadka inay ku shukriyaan baa la doonayaa kuwaanna xanuunka inay macnaha ku sabraan baa la doonayaa ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay wajacalnaa bacdakum libacdin fitnatan atasbiruun qaarba qaarka kaluu imtixaanka macnaha u yahay midka faqiirkaa midka taajirkaa lagu imtixaamay midka caalimkaa midka jaahilkaa lagu imtixaamay midka lugaha qaba midkaan lugaha qabin baa lagu imtixaamay kan dhegoolaha oo dhagaha qaba dhegoolaha lagu imtixaamay kan awlaadda ilaahay siiyey a midka awlaadda aan lahayn baa lagu imtixaamay qolo kasta waxaa la doonayaa kuwana haddii la imtixaamay inay sabraan kuwana haddii loo barwaaqeeyey inay shukriyaan kuwa imtixaanka qaba hadday sabraan ilaahay xanuunka waa ka qaadayaa caafimaad baa ilaahay siinaya ilaahay subxaanahu wa tacaala ummaddu u khasbaya dhaqaalaha loo keenayaa sida hadda laydinku keenay kuwa iyagu nimcada haysa hadday shukriyaan waa loo siyaadinayaa lain shakartum la'asiidannakum walain kafartum inna cadaabii la shadiid marka ilaahay subxaanahu wa tacaala ku shukriya inay macnaha mujaahidiintu idinka damqanayaan oo wixii ilaahay qadaro laydin siinayo idinkuna aad macnaha ducaysaan oo aad ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaweye mujaahidiinta inaad ilaahay u baridaan idinkana ilaahay laydiin duceeyo ilaahay inuu idi caafiyo oo aad ilaahay subxaanahu wa tacaala caafimaad laydiin weyddiiyo marka ha laysku sabro walaalayaal marka allaha idiin shifeeyo warrad dadka keenana ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo maamulka isagu u taaganna allaha barakeeyo wajazaakum allaahu khayran wsal illaahu wsalam calaa nabiyina muxamedin intaasi kadib waxaa munaasabadda ka hadlay odayaasha deegaanka faragurow ee duleedka degmada jilib halkaasoo ay ku nool yihiin dadka qaba cudurka juudaanka ilaaha ku maxdinaynaa alxamdulilah maalintan oo walaayida oo ni soo booqatay booqashadeeda aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay jubbada naxasha cali daraawuush iyo idaacadda andanuus aad iyo aad ayaa uu faraxsannahay maalintan oo dadka masaakiinta oo siyeen xagul ciid oo bil kastaba rabalaan ah oo saan oo ku barannahay wakhtigii la gaaro oo ixtikaafka tobanka dambo alxamdulilah ala shukrilah boqol koos ayaa la bixiyey oo tuulada belediraxmo oo ku magaca dheer faragurow alxamdulilah soonkan soonkiis in ilaahayna gaarsiiyo mujaahidiintan ilaahay guul siiyo alxamdulilah maalintan aad iyo aad ayaa uga faraxsannahay aad iyo aad ayaa ugu faraxsannahay waa soo dhowaynaynaa idaacadda andanuusna waa ku mahadsan tahay oo mar kasta saan oo kala oo warka noo tabinaysahay alxamdulilah alshukrilahi rabbialcaalamiin haddaan nahay deegaanka odayaasha oo faragurow aad iyo aad ayaa u soo dhowaynaynaa aad iyo aad ayaa ugu hambaliyaynaynaa alxamdulilah ciid wanaagsan ciiduna waa noo soo dhowdahay rabalaan kariim wa antum bikhayr alxamdulilah alshukrilah waa mahadsantii ma sidii annaga aadadanin ahayti maadaama waaligaynaa gobolka een sheekh cali darwiish sidii aadignin ahayti bisha rabadaan tobanka dambe sidii masaakintii reer faragurow eena ay u sugaayeen ayay maanta oonay u sugaayeen sidii la rabayna waa ku soo baxay waan uu keennay sidii lagu rabayna masaakintuna lacagtana andeerti alxamdulilah alxamdulilah aad allah mahad leh annagana maykeenka bashaarayaane ducada ayaan mujaahidiintii oo fijiidda hore ka jirta masaakinta maalin kastaba ducaayoyan annagana ducada baan oo ka dawawadna een ma soon kastana raatibkana intii oonay qabatay oonay midaas oonay xarakatul mujaahidiin al-shabaab oo gacanta ka dhigtay gobolooyinkan masaakintan nuur ayaa on sabahi mayanka sabahi een bil kastaba oo rabadaan ata may sugudaayana een lacag konton dollar qofkii baba ayaa sugudaaya boqol quus waana lacagtan si lankarawya aan gaarti een waaliyow kusoo dhowaaw biladka biladkaa waay faraguro kusoo dhowaaw sidoo kale dadkii munaasabadan ka hadlay waxaa ka mid ahaa dadka la dhiban cudurka juudaanka ee ku dhaqan tuulada faragurow ee duleedka degmada jilib kuwaas oo u mahadceliyey allah subxaanahu wa tacaala kadibna wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe ee deeqdan lacagta ah soo gaarsiisay magacey mukhtar yuusuf maxamed ayaa la dhahaa marka maalintan aadan u faraxsannahay marka wax ana ka ogeyn ayaa maanta na siisay mujaahidiintu noo imaadeen anigan caafimad lahna siiyo waxaa noola siiyey konton dollar ayaa noola siiyey aad wa aad waxwaay mifilnini kowdhe ilaha noo kan shabaaba noo kan alxamdulilah kor allah ka yeelo farxaddeeda aaday u weyn tahay maanta magacayga maxamed cumar ibraahim wey faragurow deegaanka faragurow baan ku noolahay waxaan ka mid nahay bukaanka oo maaragtay sadaqa ay walaayadii noo keentay walaayadana kor allah ka dhigo intii sadaqada baxsatay khayr allah ka siiyo maanta maalin farxadeed ay noo tahay waaba sugayniba sanad kastaan saan wax noola siiyaa waanu ku faraxsannahay maaragtay innagu allah noo barakeeya ciddii soo niyeysatayna ajar iyo xasanaad allah ka siiya insha allah walaayada kor allah ka dhigo bukaanka juudaanka aan ka mid nahay ayi noocaan wax ugu baahan nahay walaayadana waa naga warhaysaa maxaa jira ninkii sano kastaba uun dadkii aaway dhahaayo waa uun dad naga warhaayo dhinaca caafimaadka dhinaca waxqabadka dhinaca ammaanka ilaahay baa khayr badan waa ku faraxsannahay maanta oo maaragtay ramalaanna ay tahay wasalaamu calaykum magacayga waxaa waaye cabdi cabdulaahi xasanaa la yidhaahaa deegaankayga hadda aan ku taaganahay aan kuu fadhiyo waa farguro kan aan gadaalaan kaga imidnana waxaas ahay waddamo kale etoobiya iimeydaan ka imid alxamdulilaahi rabbialcaalamiini meeshanaa ilma ku dhale waana amoolaan ahay nin iska maskiinaan ahay alxamdulilaahi waxaan ku ducaynaa inuu kufriga ilaahi jebiyo inuu ilaahi gaalkan jebiyo maraykanka mujaahidka allaha kor kaga dhigo ilaahi kufriga baabi'iyo ilaahi kufrigan allaha baabi'iyo waxaa nala siiyey alxamdulilaahi rabbialcaalamiin annagoo joogno guri fargurow wilaayada kor allaha kaga dhigo yaa nugu sadaqeeyeen alxamdulilah inaan ku ciidaysanno ayakana kor allaha kaga dhigo annagana allaha noo sifteeyo alxamdulilaahi rabbialcaalamiin ayakana khayr ilaahya oo hasiiyo in allaala intii xoolahaas kaga baheennana khayr allaha wada siiyo anigoo ku dhashtay tuulada dalaga kan laakiin waxaa laigu tilmaamaa tuulada fargurow oon jooga waa boqol iyo kow sano sinkii sanatuurio onta baraguro imaanay saddex iyo toban sanaan jiri maantana waxaan jooga yacni farax anigoo waxba qabo karin boqol doolar haddii inta liidhigo soo qaado liidhigo ma soo qaadan karo maalinta niminka walaalahay ee walaayada ah anoo shaqaysa karin fadhigay igu soo booqadeen oo marka jisadooda wax gutmaya ma aha haddana yacni waa ka sugihayna dhowr joorna waan saasaynoo maamulaayeen qonton qonton Ee, maantana hadda goobtii aan joognaa oo farahay ku jirto qonton Ee, ilaahay baan mahad u celi walaayada baan mahad u celin walaalahayna waa isku diin isku dhaqan iyo isku walaal day anakaa walaal ah wixiina dhibaya allah naga dhacsado wixiina dhibaya allah naga dhacsado gaaladana allah naga dhacsado ilaahay baan barini walaalahana ilaah baan u barini wixii duurku ku rafaado hayn allah yaa isag ayakana allah badbaadiy farxaddayda maalintan waxaan ku tilmaamay mala waxaan kaaga soo bilaabay annagoo shaqaysa karin minankan iska fadhiyo xataa kun shilin sooma gelin karo nimankii walaalay hadda fadhigay ugu imaadana konton doolar hoo ee suuqa la gal ayay dheheen farxad aniga koobi kara ma aha meel aniga caadinay meel farxadda tam ilaahayna waa ugu mahadinay walaalahayna waa ugu mahadinay anakana madahooda kor allah ka dhigo ahe ilaah baan ku barin wixii dhibaayo allah ka dhacsado guul allahna siiyo
magacay xuseen cali cabdi allaa reer furgur waan ka tirsanahay waalidkee u qaadaya lacagta maanta aad baan u faraxsanahay alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan guri ilaah laalaa siiyo maasha allah aad iyo aad shucuurteena waa kacsan tahay maasha allah alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan maadaama maanta oo farxad noo tahay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin aad iyo aad ayaa u faraxsanahay maanta alxamdulilah maxamed cali aa ladhahaa marka waxaan joogaa tuuladan farguri waan joogaa aan ku noolahay alxamdulilah maanta islaamka waxau noo keenay ciiddaa noo keeneen xaggan ciiday noo keeneen muslimiinta kor allah ka dhigo mujaahidiinta kulli islaamka dhan mar kastaba koray naga ogyihiin waana- waana- waana xifideen aad iyo aad waan faraxsanahay waa ku faraxsannahay khayr allah idin sii koray- korna allah idinka dhigo magacayga shariif maxamed cali waxaan joogaa fargurow waxaana soo booqday walaayada islaamka waxayna soo keentay adiga xagol ciid waana ku mahadsan yihin ayagana kheyr allah siiyo gaaladana allah ka jebiyo gacantoodana kor allah ka dhigo annagana ilaahi hanoo barakeeyo fargurow waanu ku sugannahay shariif maxamed cali aana leedhahaa waa kaa maasha allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaan raxiim waxaan salaamayaa ummadda muslimiinta aan salaamaa oona soo booqatay oona soo siyaaratay aniga magacayga waxa waaye iisha axmed diini abees baraka allah idiin siiyo allah idin barakeey meel walboo joogtiin guul allah idiin siiyo meel walboo joogtiin ilaahay gaalasha alla ajibiyo ilaahay meel walboo tagtiin guul allah idinka siiyo gacantiintii koraysi allah ka dhigo ilaahay kuwii la soo ag fadhiistay oo guulaystay allah idinka dhigo insha allahu tacaala waana idiin ducayni kheyr fara badan baa idiin rajaynaynaa waxaa la i siiyey konton doolaraa la i siiyey oo ciidaysi iyo anfuraad eh muslimiintana gacantood kor alla naaga dhigo sanna walbana siyaaro kastaba nisaanay noo soo siyaartaan soon kasta nisaanay wax noo siiyaan ilaahay cumrigood anoo raajiyo muslimiinta amiiriinta ilaahay kor alla naaga dhigo farxadayna aad bay u mahadsan tahay owlaadayna ee ananka beriga waa faraxsannahay waxaan ku iidaysano waxaan ku qosolno oon ku dheelno aa ilaahay sii nabadgelyana ilaahay waa na sii ilaahay nabadgelyadana alla anoo saa'ideeyo muslimiintana meel walbay joogaan gacantood kor alla ka dhigo guul alla asiiyo booro yuusuf baa leeyihi oo joogto farigurow farxaddayda waxaan ku farxsanahay inay muslimiinta eeyo caawashay waxaan ii rajaha caafimaad kheyr qabo inuu ilaahay idiin sii gaalada naga jejebiye ilaahay idinkina kor niiga dhiga ilaahay taasaa ilaahay idinka baryaa haddaan nahay muslimiintayna walaalaheenna ilow ee caafimaad ilaahay noo siiya oo wixii xunna alla ka xijaabo ilaahay taasaa niiga baryaa kheyr badan inuu ilaahay nii siiyo cumri dheer cibaado leh ilaahay idiin sii sano kasta haa allah noo qadaro sidaa hadda noo caawintaan in ka badan allahna siiyo ilaahay waa idin faataxayna faataxada allah idinku baxsado haa khayr badan allah idiin haa khayr badanaanii rajeehaynaa hooye macaan waa idiin ducayna waa yeelaanaha waa idiin ugu dambayn munaasabaddii ay wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe deeqda lacageed ku gaarsiisay deegaanka faragurow gaar ahaan dadka qaba cudurka juudaanka soo gabagabeeyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الله تبارك وتعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين الله أيام هذه السكالة سبحانه وتعالى اللي إنه كل مكان كان خير كبدن tuuladan faragulow ramadaan walba si aad ogtihiin halkaan ayaa isugu nimaadnaa reer faragulow rag iyo dumarba waxaan leenaha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ziyaaradan oo kale ayaan isugu imaan jirnay sanad walba bishaan barakaysanee ramadaan aakhirkeeda soo sidaa mahayn booqashadii iyadaheed ayaa idinkugu nimid waxaad tihiin dad walaalahayna dad ehelkeenna waalidiinteenna ixtiraam badan ayaan idiin haynaa ramadaan keliya maahane bilaha kale xataa inaan idiin nimaadno waajib iyo inagu ahayd laakiin mashquulka iyo howlaha lagu jira ayaa sababaya mawsimkan mar walba inaan isu nimaadno marka jazaakum allahu khayra maantana booqashadii caadiga ahayd yaan idinkugu nimid ujeedkuna wuxuu yahay sadaqadii yarayd bishaan ramadaan xilligaan oo kale bixin jiray boqol qoys oo ka mid a qoysaska muslimiinta ee tuuladan deggan ee ilaahay subxaana wa tacaala ku imtixaanay xanuunkaas ee juudaankaa in loogu kaalmeeyo biidni illaahi tabaaraka wa tacaala sida caadada inoo ahaan jirtayna qoys walba wixii loogu talagalay way heli doonaan hadduu ilaaha idmo annagu insha allahu tacaala waxaan idin leenahay reer faragurow ibtiladan iyo imtixaankan ilaahay idinla doonay ku sabraan idin leenahay insha allahu tacaala xanuunkan haddaad ku sabirtaan ood ilaahay kaga ajir xisaabsataan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aad u aqoonsataan qadartiisa iyo qadahiisa inay tahay ilaahay adduun iyo aakharaba ajir iyo xasanaad fara badan uu idinka siinayaa dunuub badan oo aad gasheen ilaahay subxaana wa tacaala uu idinkaga dhaqayaa waxaad ku farxi doontaan berri insha allahu tacaala markaad rabbi hor tagtaan maalinta qiyaamo sabirkiinna iyo dulqaadkiinna mirihiisa maalinkaasaad guran doontaan hadduu ilaahaydo marka insha allahu tacaala qof walba oo ilaahay subxaana wa tacaala u qadaray qadaha rabbi raalliha ku noqda hana ku qanco soo raalli kuma tihin ilaahay qadihiisa raalli soo kuma nihin ilaahay subxaana wa tacaala walaalaha inaga xanuunsanoo rag iyo dumar iyo ciyaal bale allah inoo caafiyo ilaahay caafimaad degdega ha siiyo haddii ilaahay subxaana wa tacaala xanuunkan inuu ku geeriyooda ugu talagalana kuwa ku sabra oo ilaahay aakhire agtii miisaanka xasanaadka ajir fara badan kaga hela allah idinku daro kuwa aakhire ku liibaan allah idinku dara faragurow hadda xilligaanoo kale markaan imaano ramadaan walba roob yaa inoo di'i jiray soo saamayn xagaayo iyo roob da'ayaana kala ciirin jiray maanta horta roob ma hayno laakiin ilaahay weydiisanaynaa ilaahay roob hana siiyo abaarta allah inaga dulqaado ilaahay raxmaddiisa hana siiyo dhaqaalahan ciddii soo bixisay iyo khasnaddii ay ka soo baxdana ilaahay beddel khayr qaba ha siiyo ilaahay ha ku dhowra allah ha ku xifdiya insha allahu tacala ilahan u baryaynaa inta maamulkiina islaamigu uu dhisan yahayna biidni illaahi tabaaraka wa tacaala waa laydinka warqabayaa garabkiinaan nahay walaalihiin yaan nahay dadaad ku tashanaysaa tihiin yaan nahay insha allahu tacaala waad nagu tashanaysaan hadday xaalad idinku timaado iyo haddii kaleba dad walaalihiin oo maamulkiin oo idiin jooga yaa nahay waad nagu tashanaysaan ma garteen taana insha allahu tacaala ku talagala ujeedka laga leeyahayna waxaa weeye miskiinka marka loo kaalmaynayo qofka lacagtan bixinaya ujeedkiisa waxaa weeye wuxuu wuxuu ka rabaa inuu ilaahay ciwad iyo beddel khayr qaba siiyo nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay ummaddan muslimiinta wax ilaahay ugu gargaarayo oo nasriga iyo guusha ay ku helayaan inay tahay ka warqabka ay ka warqabaan dadkooda masaakiinta marka insha allahu tacaala ilaahay yaa noogu gargaaraya raggaa mujaahidiinta ee furumaha ku jiro ilaahay guul iyo nasri ku siinayaa cadowgu ilaahay inooga jebinaya gaaladaasaa ku jabaysa dhibaato nagu soo socotu ilaahay inooga xijaabayaa beddel khayr qaban ilaahay wuu siinayaa ciddii la baxday khayrkaa faraha badan yaa sadaqada laga helayaa adduun iyo aakhiro yacni naarta kaga dhowrsada timir jeexeedaba allah ka dhiga sadaqadu naartaa looga dhowrsaa qofku wax sadaqaysanaya waxaa weeye sadaqadaasu naartay ka dhowraysaa qofka loo dhiibay ee bixinayana hadduu niyadda wanaajiyo oo ummaddii loogu talagalay ammaanadii siday tahay uu u guto wuxuu noqonayaa axadulmutasadiqiina mid ka mid a dadkii wax sadaqaystay yuu noqonayaa ilaa ammaanaa loo dhiibay khasnaddii islaamkiiya waxaa layihi lacagtan qabo dadka masaakiinta u gee ammaanada aan gudanayno ilaahay idinkii annaga hadda soconno waxaan rajaynaynaa sadaqada inuu ilaahay subxaana wa tacaala ajirkeeda wax inaga siiyo marka insha allahu tacaala sidaas aan wada niyeysano ee idinkuna insha allahu tacaala xanuunkan dembi dhaaf iyo ajir iyo niyeysta biidn illahi tabaaraka watacaala ilaahayna subxaana wa tacaala wuu awoodi karaa inuu idinka qaado ilaahan idiin weydiinaya inuu idinka qaado biidn illahi tabaaraka watacaala abaartan allaha inaga dulqaado haddana insha allah waxaan bilaabaynaa hawshii asmaadii iyo magacyadii ayaa la yeerinaya rag iyo dumar qofkii loo yeer halkuu soo istaagaya wixiisa markii la siiyana fadhigiisuu ku laabanaya wajazaakum allahu khayra wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag markan waxaad ku soo dhowaataan xalqadii mawaacid ramadaaniya oo uu horay u jeediyey sheekh khaalid xuseinaan oo ka mid ahaa hoggaanka mujaahidiinta alqaacida oo aan annaguna idiinsoo tarjumnay waana xalqadii lixii tobnaad أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
تصفو القلوب وتطول الأبدان تزكو به الصلوات في جمح الفجار ولنور وجهك تخشع الأكرام
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا مباركا طيبا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما ايها الاحباب الكرام آه، كثيرا من الناس لا يهتم
walaalahayga qaaliga ah dad badan oo muslimiin ah ma ogo sida uu u ekaan karo maalinta qofka muslimka ah ee ku salaysan sunnada nebiga sala allahu calayhi wasallam sidaa darteed waxaa muhiim ah in qofku uu ku dadaalo inuu raaco tilmaamaha nebiga sala allahu calayhi wasallam ee noloshiisa maalinlaha ah nebigu waxa uu yidhi والنبي عليه الصلاه والسلام يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحه والفراغ tani waxay muujinaysaa in muslimku uu ku daydo nebiga sala allahu calayhi wasallam dhammaan arrimihiisa iyo cibaadadiisa waxa ugu wanaagsan uguna sarreeya waa in qofku uu yeesho dadaal iyo go'aan uu ku ilaalinayo sunnada waxaa fiican in qofku uu yeesho qorshe uu ku maareeyo maalintiisa si uu ogaado waxa uu qabanayo saacad kasta iyo wakhti kasta oo ka mid ah maalintiisa sidoo kale waa in qofku uu yeesho howlo iyo camallo uu si joogto ah u sameeyo si uu u hormariyo cibaadadiisa una hagaajiyo noloshiisa waxaa jira dad badan oo arrinta u arka mid adag laakiin xaqiiqadu waxa ay tahay in arrintu ay fudud tahay haddii qofku uu u bilaabo tallaabo tallaabo haddii aad si joogto ah u waddo habkan waxaad arki doontaa in maalintaada ay si wanaagsan u hagaagtay cibaadaduna ay noqotay mid fudud oo joogto ah ujeeddada arrintan oo dhanna waa in maalinka muslimka laga dhigo mid ku dhisan cibaado iyo u dhowaanshaha alle waxaad habboon inaad yeelato dikri aad ku celceliso xaalad kasta tusaale ahaan waxaad ku celcelin kartaa subxaana allah alxamdu lilaah laa ilaaha ila allah allaahu akbar laa xawla walaa quwata ilaa billaah erayadan waa kuwo fudud oo carabku si sahlan u odhan karo laakiin marka miisaanka la saaro ajirkoodu aad buu u badan yahay haddii aad mar weliba ku mashquusho xuska alleh qalbigaagu wuxa uu noqonayaa mid nadiif ah naftaaduna waxay helaysaa xasilloonni iyo iftiin qofka muslimka ah waa inuu isku dayaa inuu xuso allah uu ku xirnaado dhammaan xaaladihiisa marka uu socdo marka uu fadhiisto marka uu shaqaynayo iyo marka uu nasto sidoo kale waa inuu wakhtigiisa si fiican u qaybiyaa sida wakhtiyada salaadaha akhrinta qur-aanka xuska alle iyo howlaha kale ee waxtarka leh haddii aad sidaas samayso maalintaadu waxay noqonaysaa mid baraka leh qalbigaaguna wuxuu dareemayaa farxad iyo deganaasho noloshuna waxay ku soconaysaa jid wanaagsan oo ku dhow raa- noloshuna waxay ku soconaysaa jidka wanaagsan iyo raallihaanshaha allaah haddaba maxaa ka mid ah dikrigaasi aan tusaale ka bixinno waxaad tidhaahdaa subxaana allah alxamdu lilaah laa ilaaha ila allah allaahu akbar laa xawla walaa quwata ilaa billaah haddii aad si joogto ah u celceliso adigoon daalin waxaad arkaysaa in wakhti yar gudihiis aad kasbatay ajir aad u weyn erayadaas aad bay u fudud yihiin in la yidhaahdo laakiin ajirkooda iyo miisaankoodu aad buu u wen yahay haddii aad qalbigaaga ku beerto oo aad carabkaaga ku celceliso waxay noqdaan sida geed jannada ka baxa oo midho badan leh marka aad ku celceliso xuskan waxaad jannada ku beeraysaa geeda badan oo midho leh adigoon dadaal badan samayn waxaa la sheegay in haddii qofku uu ku celceliyo xuskan tiro badan tusaale ahaan boqolaal amba kumanaan jeer ajirkiisa uu aad u badanayo qofka sidaas sameeya wuxuu helayaa barako badan maalintiisa iyo habeenkiisa waxaa kaloo nebiga sala allahu calayhi wasallam laga wariyey inuu yidhi erey kasta oo wanaagsan waa sadaqo sidaa darteed xuska allaah waa sadaqo tasbiixdu waa sadaqo takbiirtu waa sadaqo tahliishuna waa sadaqo haddii aad marar badan ku celceliso waxaad helaysaa ajir aad u badan waxaa jira dad badan oo ka cawda inay wakhti u waayaan cibaadada amba xuska alleh laakiin haddii qofku si fudud uu u qaybiyo wakhtigiisa oo uu ku daro xuskan inta uu socdo shaqaynayo amba nasanayo wuxuu si badan u xusi karaa allah tusaale ahaan haddii aad tidhaahdo laa xawla walaa quwata ilaa billaah amba subxaana allah alxamdu lilaah allaahu akbar marar badan maalintii waxaad si fudud u gaari kartaa kumanaan jeer xitaa haddii maalin kasta aad tidhaahdo tiro go'an sida saddex kunoo jeer waxaa suurtagal ah in aad gaarto haddii aad maalinta oo dhan carabkaaga ku mashquuliso xuska allaah ujeeddadu ma ahan in arrintu ay noqoto mid culus amba adag balse waa in la fahmo in xuska alle uu yahay cibaado fudud oo ajar weyn leh haddii aad si joogto ah u waddo waxay noqonaysaa caado wanaagsan oo kuu sahasha in qalbigaagu had iyo jeer uu ku xirnaado alle sidaa darteed qofka muslimka ah waa inuu isku dayaa inuu ku bilaabo wax yar oo joogto ah haddii uu maalin kasta ku celceliyo xuskan toddobaad kadib amba bil kadib wuxuu arkayaa isbeddel weyn oo ku yimaada qalbigiisa iyo cibaadadiisa ugu dambaynna wuxuu ogaanayaa in arrintu ay tahay mid sahlan laakiin ajirkeeda iyo faa'iidadeedu aad u weyn tahay habkan waa habka ugu quruxda badan ee ka dhigaya maalintaada mid dhab ahaantii camal badan leh oo barako leh marka aad maalmo badan waddo oo aad ku sii tababarato arrintu waxay noqonaysaa mid sahlan markaas ayaadna ogaan doontaa waxa ay yihiin midhaha iyo natiijooyinka ka dhasha iyo darajooyinka sare aad ku gaari karto cibaadada muslimku wuxuu helayaa faa'iidooyin badan iyo ajar weyn marka uu ku dhaqmo habkan uu maalintiisa ku bixiyo xuska alle iyo camalka wanaagsan waxaan allah weynay carshiga u saaxiibka ah ka baryayaa inuu idinkaba iyo annagabana waafajiyo waxa uu jecel yahay ee uu raalliga ka yahay أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للحق ويرضى وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تصفو القلوب وتطول الأبدان تزكو لي الصلوات في جمح الفجار ولنور وجهك تخشع الأكرام زاد الدعاء وفي الرجاء سفينتي وإذا ظللت فأرشدي رمضان
guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey barnaamijkan inaan si fudud idinkugu soo gudbinno idinkuna aad sisanku dhegaysataan inta aan barnaamij mid ka la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ramadaan mubaarak